waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandurey daandahaye maxaan ku bilownaa ma warqadihii mase kaalimihii heesaha nuurow bal intaan dhabbaalada gelin dhegaystayaashan aan u soo qabanno heesta qamar codadkii cabdisalaad beerde lacashe iyo xaliimo khaliif mogool
xareeduqarsaad qamarey qurxeeda leedeqalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte inqanjeedho laegtaye kama u qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte qanjeedho laeg tahay kama u qadinine markan qamar kuwegaba wegaba markan qamar kuwegaba wegaba qamoyailegede markan qamar kuwegaba wegaba markan qamar kuwegaba wegaba qamoyailegede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga suuqalo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqalo cisaabey mallaqdaay qabaadka labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya kayrabaahow loo qaaday heesa qutunkeeda leey qadimadiisii aan caad ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkay dayax qadimadiisii aan sagaal ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaarada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqdaay qabata
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadafku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadun qalantood qaya aad ka gaadheen qadafku hadlimaaye amantaan ku oqiray waa midaadun qalantood qaya aad ka gaadheen wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye ee markaad qunu dhaqaaqdo tallaabadaad qaado daymada ilqabad kale ay qoraan seedkay eeqsasha nafeede alla markaad qunu dhaqaaqdo tallaabadaad qaado ardaymada ilqabad kale ay qoraan seedkay eeqsasha nafteede
qortaada dheere lagu qoray cabaarada lambaalka ugu horreeya nuur waxa uu naga soo gaaray injineer boorow cibaadi maxamed farey iyo maa'ido maxamed farey iyo suuban isaaq xasan iyo sacdi isaaq xasan iyo maxamed isaaq xasan aadan isaaq xasan fardowse sheekh maxamed iyo aabe isaaq xasan iyo aabe maxamed farey iyo dhammaan asxaabta waxay kala joogaan belgium turkiga kenya soomaaliya iyo sacuudiga waxayna taaniid gaarsiinayaan ibraahim isaaq jeceelow iyo raxmo cabdulaahi oo wiil ugu dhashay wajeer wiilkaasi oo loo bixiyey cabdiraxmaan ibraahim isaaq waxay leedihin ducadu waa xaggiinna waxaa leenaha allah ka dhiga kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara waad tahay daanduray dhambaalka dhankayga ugu horreeya galabta waxaa nasiib u helay aabe maxamed ow axmed oo loo yaqaano nirig iyo adeer ibraahim ow axmed iyo adeer cabdulqaadir ow axmed eeda faadumo ow axmed iyo eeda xukun ow axmed iyo eeda xaali ow axmed iyo mubaarig maxamed ow axmed deeqe maxamed ow axmed iyo roodo maxamed ow axmed sulaaqo maxamed ow axmed iyo sayid cali maxamed ow axmed jiir ibraahim ow axmed iyo ciid ibraahim ow axmed asad ibraahim ow axmed jaamac ibraahim ow axmed xuseen ibraahim ow axmed iyo weliba ayaan laga tegin ayaa la yidhi dhammaan qoyska reer nirig ow axmed oo isku duuban iyo sidoo kale awowe baashe cabdi cali hooyo faadumo baashe cabdi iyo abti cabdulaahi baashe cabdi iyo abti maxamed baashe cabdi abti saciid baashe cabdi iyo abti jaamac baashe cabdi habaryar farxiye baashe cabdi iyo habaryar xamde baashe cabdi maxamed cabdirasaaq aadan waris iyo fardowse cabdirasaaq aadan waris iyo ciid cabdirasaaq aadan weriis dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay gaarsiinayaan mustafe maxamed ow axmed iyo marwadiisa nasteexo maxamuud maxamed oo ku aqal galay degmada gaashaamo waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabna allaha idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha aan mar kale dib ugu laabanno
almaha qaluuca hadiyayka maruuran wa muraayad waayuhu cashaqu ka maalmaha qaluuca hadiyayka maruuran wa muraayad waayuhu cashaqu ka mar baan sida mayraan muddo aamusayo isha mirig ka siiya mar baan sida mayraan muddo aamusayo isha mirig ka siiya mar waxaan idhahdaa siday tahay maxuradin cilmii mawdku kala tegay maasaarka ciida yamaani jiray mar waxaan idhahdaa siday tahay marxuradin cilmii mawdku kala tegay maqaarsaarka ciida yamaani jiray mar baan mawjada hadhin dhexdoodo muuqayga la arka laakiin jaan maqanay mar baan mawjada hadhin dhexdoodo muuqayga la arka laakiin jaan maqanay intaasoo marxaladood anigoo ka soo maray ma furaan dhulkeeniyo manaxaanka caashaqa hayan maanta ka horow mahdigaad ku igu dhicin hayan maanta ka horow mahdigaad ku igu hayan maanta ka horow mahdigaad ku igu dhicin hayan maanta ka mahigaanku igu dhici لها مسلوكا قدروكا مدعو يحيي وأمري ديبا عاشقا مكيغي ويا مسوقا حديوكا مذو يهي وأمري ديبا عاشقا وحيهي مربان مدن تعيدا عزوي يا مهودي مرتدي داويا مربان مدن تعيدا عزوي يا مهودي مرتدي داويا مروحة إله دارك نفسي سموي ماري ديباتي ينتلو استيسي محشرة إسكابلو مروحان إلى حسانك نفسي سوي ما أريد بارتي ينشلو استيتي محسنة إسكابلو مربان ما لها بينها مريو حنين ما ويلي يا يولاكي زعيم مطن دغي مربان ما لها بينها مريو حنين ما ويلي يا روحي داي بطل داي
dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo maka axmed iyo ubadkeeda iyo hooyo faadumo axmed iyo ubadkeeda iyo hooyo jawaahir axmed iyo ubadkeeda maxamed cabdulaahi iyo ubadkiisa hooyo sahre axmed cilmi iyo ubadkeeda ilmo maxamed axmed iyo ilmo colaad bile waxaana ay jecel yihiin inay taanid u diraan cabdikariim saleebaan maxamed iyo salma abukar cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalo madaxda gobolka tugdheer waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo reerkii lagu nastee lagu nagaada nuurow dhambaalka kale noo soo qabo daanduray hambalyadan waxay naga soo gaartay hooyo faadumo xasan warsame iyo habaryar canab xasan warsame iyo aabe faarax farasle iyo adeer fataax farasle iyo weliba axmed farasle bashiir farasle cabdi sangaab eedooyinka kale ah khatra farasle shamse farasle faa'id farasle iyo dahabo farasle iyo weliba wiilo farasle iyo cadar farasle aadan faarax farasle iyo dhammaan reer farasle iyagoo isku duuban waxay halkan hambalyo uga dirayaan eeda farxiyo farasle iyo saygeeda saciid cabdikariim oo uu wiil ugu dhashay magaalada caabud waaq wiilkaasi waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heestaa saddexaad een dhegeystayaasheenna u soo qabanayno waa kurbasho waxaa qaadaysaa khadiijo foodey
Allay lehe kabaalkiyo, saaray kooraha.
dhambaal ayaa waxaa uu naga soo gaaray faarax maxamuud cigaal iyo cali maxamed axmed sahal iyo xasan sheekh cigaal khatar cabdi xalane iyo cabdulaahi umal xuseen iyo cali beyle aadan iyo raage faarax yaxya iyo sheekh gardaro cabdiweli gardafiil iyo cabdulaahi geele guuleed farxaan bashiir saciid cabdulaahi ow cali cabdihodan aadan seyn iyo xuseen cali xoosh iyo mahad axmed welid dhammaantood waxay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan cabdi shiikhow cigaal ciise iyo sowda cabdulaahi maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay jiracle degmada bookh gobolka doorow dowla degaanka soomaalida waxaana ay leeyihiin isku waara aamiin daandureyo waxaa noo baaqaya dadka kale ah agaasimaha raadiyo gedo injineer cali maxamed diiriye iyo xildhibaan cabdifataax nuur mataan salmaan maxamuud saman s m s iyo doctor maxamed cabdulaahi cabdi waxaa kaloo ku jira dadka dhambaalkana diraya coach diicas iyo dayax j r aadan cabdi baan kanti ayaa lagu naaneysaa iyo dhaybala timajilic ayaanle cabdiweli iyo kabadan saciid wiile maxamed iyo sharafow qadar cali dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay halkan hambalyo uga dirayaan mawliid cabdi iyo marwadiisa basre cilmi oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo gaar ahaan xaafadda shanaad waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabna allah idinkala siiyo aamiin intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxaa wadajirin kugu soo jeedanaya nuur xasan nuur nuur bukhaari anigoo ibraahim xasan daandure intaan markaba ku mid doonno sidaa iyo nabadgelyo
odankii bari ama ciidi jarare gudubax ku yaaliyo cagarkii danuude cusub egeenahayo laga goynin carada carfigiisa cusub egeenahayo laga goynin carada carfigiisa ولعنا أبلا مودي عندي إيو ودي موي ولعنا أبلا مودي عندي إيو ودي موي دمر كلي معاشا ولعنا أبلا مودي عندي إيو ودي موي ولعنا أبلا مودي عندي إيو ودي موي دمر كلي معاشا
dumar kale macaasha